faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
halkan redio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu doron madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan waxil ka qaaday qaar ka mida golahiisa wasiirada isagoona magacaabay wasiiro kale madaxweynaha jubbaland oo duleedka magaalada dhoble kulan qarsooda kula qaatay saraakiil ka tirsan sirdoonka waddanka kenya askari ka tirsan ciidamada ilason oo maanta askari ka tirsan ilaalada wasiirka wasaaradda amniga jubbaland dil ugu dhexgeystay xarunta inji ee magaalada dhowsamareeb ee caasimada galmudug siyaasiyiin miisaan cus ku dhexle siyaasadda soomaaliya oo kulamo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya uga soconaya magaalada caasimada ah ee muqdisho guddiga joogta ee golaha wakiilada maamulka puntland oo maanta shaacicidda noqonaysa ku-simaha madaxweynaha maamulkaasi xaalad noola xumatay ugu darneed oo ka taagan kaamka karaamaya ee duleedka magaalada cadaado ee gobolkana galgaduud xaalad kacsan ah oo maanta laga dareemiyay magaalooyinka beled xaawii ceelwaq ee gobolka godi maamulka jubbaland ciidamada booliiska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo soo qaabtay dad ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen falal amniga la diko ah intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka habeen intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka dowr reediyo cadaado goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada nageystanuyo waa duurisina taarikhda ku aasaysan tahay afar iyo labaatanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsasaaraha duurkan waa sharmaako suli anigoo xasana ayaa idiin warrami doona ee kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta xil ka qaaday qaar ka mida gulihisa wasiirada isagoona magacaabay wasiiro kale sida warkan ku faahfaahin cabdiqayr cabdiraxiin aadan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta xilalkii waxa uu ka qaaday qaar ka mid a golaha wasiirada isagoo magacaabay kuwo kale wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa xilalkii looga qaaday wasiirkii waxbarashada wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha faysal cabdulaahi cali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada jibriil maxamuud aadan dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcasiis maxamed xasan laftagareen ayaa waxa uu xilalka laga qaaday wasiiradaasi u magacaabay kuwo kale sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim maantu ay taariikhdu tahay afar labaatanka bisha februar labada kun iyo labaatanka kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub xeer madaxweyne laara eber eber labaatan sideed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay qodobka afartan sideedaad firqadiisa labaad iyo qodobka konton iyo afraad firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu tixgeliyey howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee xilka qaadista cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada faysal cabdulaahi cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha jibriil maxamuud aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed koonfur galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiiro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan maxamed yuusuf xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulqaadir cumar cabdulaahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha cabdifataax isaaq maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafdigaren uuna saxiixo bilaahi towfiiq si kastaba ha ahaatee xilka qaadistan iyo sidoo kale magacaabistan waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmaha soo aadan la filayo in iyana lasoo magacaabo dhammaan xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya qabanqaabo arrintaasi ku aadan iyo sidoo kale mashquulna waxaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado muqdisho
madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ku sugan duleedka magaalada dhoble ee gobolka gedo waxaa halkaas kulan qarsood oo kula qaatay saraakiil ka tirsan sirdoonka wadankaasi kenya oo si qarsooda laftooda ay kusoo gulaan gudaha wadanka soomaaliya sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdimajeed cabaas aadan fantastic wararka aynu ka helayno magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shalay gelinkii dambe gaaray magaaladaasi uu ka bilaabay kulamo gooni gooni ah uu la qaadanayo saraakiisha ciidamada jubbaland ee ku sugan magaaladaasi wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in axmed madoobe uu saraakiisha kala hadlay dardargelinta howlgallada ciidamada ee la doonayo in dagaalamayaasha al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin jubbooyinka saraakiisha ciidamada ee ku sugan dhobley ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ugu warbixiyey xaalada guud ee amni ee deegaanadaasi waxaana saraakiisha ay dhankooda ay ballanqaadeen in ay dardargelin doonaan howlgallada al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada jubbooyinka axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo shalay gelinkii dambe gaaray dhobley ayaa sidoo kale la kulmay odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi isagoona kala hadlay dardargelinta iyo garab istaagga howlgallada ay jubbaland al-shabaab kaga xoraynayso deegaanada ay jubbaland kaga sugan yihiin maamulka jubbaland ayaa xilligan wada qorsho al-shabaab looga saarayo gobolka jubbada dhexe gaar ahaan magaalo madaxda jubbaland ee magaalada bu'aale xilli ay ciidanka dowladda soomaaliya ay geysay qaybo ka mid ah gobolka gedo ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan degmada beled xaawo ee gobolkaasi kaa oo ay dhankooda doonayaan in al-shabaab looga saaro gobolka jubbada dhexe askari ka tirsan ciidamada ila sunna ayaa maanta askari kale oo ka tirsan ilaalada wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug saadiq sheekh yuusuf waxaa dil ugu dhex geystay xarunta inji oo ay ku shaqeeyeen dhammaan madaxda ila sunna ee dhusmareeb ku sugan warar dheereeda ayaa ka soo baxaya dil askari ka tirsan ciidamada ilasunna kusoo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug lagu geystay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud dilkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu geystay askari kale oo ka tirsanaa ciidamada eelasunna waxaana falka uu ka dhacay xarunta inji ay degan yihiin dhammaan madaxda eelasunna ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee dowladda galmudug wararkaan ka helino magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegayaan in askari dilka geysta uu qayb uu ka yahay ciidamada ilaalada u ahaa wasiirkii wasaaradda amniga maamulka galmudug saadiq sheekh yuusuf asna ka tirsan maamulka eelasunna ee dhuusamareeb ku sugan gaar ahaan xarunta inji ilaa lagu kalsoonaan karo redio cadagoorar la hadlay waxay sheegayaan in dilkan u yimi kadib markii mar uu soo kala dhexgalay labada askari oo la sheegay in qarab ay yihiin sidoo kale wararka ku dambeeyey waxay sheegayaan in askari ka dambeeyey falkaasi gacanta ay ku dhigeen ciidamada amniga islamarkaasna lagu xiray saldhigga ciidamada booliiska ay ku leeyihiin dhuusamareeb weli ma jirto wax warar ka soo baxay laamaha amniga maamulka galmudug oo ku aadan dilkan loo geystay askarin ka tirsan ciidamada xoogga dalka islamarkaasna ku sugnaa xarunta inji ay ku shaqeeyeen madaxda elsunna ee dhuusamareeb ku sugan dhacdan ayaa ku soo-aadaysa ayadoo muddooyinka u dambeeya xarunta inji iyo guud ahaan dhuusamareeb laga dareemayey dhaqdhaqayo xoogan oo ka socda halkaasi oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya ciidamo taabacsan iyo sidoo kale ciidamada eelsunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana sidoo kale maalmahan dhuusamareeb ay martigelinaysay qalqal amni iyo misaasiyad oo xoogan oo laga cabsi qabay in halkaas gacankaadal uu ku dhex maro dowladda federaalk soomaaliya ciidamada taabacsan iyo kuwa eelsunna ee ku sugan xarunta inji kuwaas oo kasoo horjeeda doorasho labada bishaani axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo cali dahar ciid loogu doortay madaxda galmudug islamarkaasna elasunno iyo xubno kale oo mucaarad ay ku tilmaamaan doorashadaas in ahayd min garwadan ay ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna aysan ku qancin qaabka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug iyo sidoo kale sistamkii doorashada galmudug ee kusoo gabagooday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana intaas kadib magaalada ay dhibaatay xoog leh ka wajahaya dhinacyada halkaas ku haya waxaana shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay wajahayaan cadaas dhanka wadooyinka isu socodka dadka gadiidka ah kadib markii ciidamada ka tirsan militariga soomaaliya iyo nabadsugida iyo booliiska ay xirteen wadooyinka muhiimka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug siyaasiyiin miisaan culus ku dhexleh siyaasadda waddanka ayaa kulmo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku leeyihiin maanta muqdisho sidaa warkaana mar kale ku faahfaahinay cabdiqaadir cabdiraxiin aadan hardanka siyaasadeed iyo sidoo kale loolanka loogu jiro doorasho soomaaliya ka qabsoomta sanadaha labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo koob iyo labaatanka waxay noqotay mid aada u sii xoogan madaxdii dalkan iskaga kala dambeysay oo dhammaantood ku sugan gudaha dalkan soomaaliya gaar ahaana caasimada dalka ee muqdisho ayaa waxa ay dhinacyadooda wadaan gada- galaangal xoogan oo ku aadan sidii ay mar un meesha uga saari lahaayeen labada shaqsi ee isku fahmay saaxadda siyaasadda waa farmaajo iyo kheyre e maalmihii u dambeeyey shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladii ku-meel gaarka ahayd xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xubno saaxadda siyaasadda saameyn xoogan ku leh ayaa kulamo waxa ay gooni gooni ugu yeelanayeen hotoollo qarsoodi ah oo ku yaala magaalada tan caasimadda ah ee muqdisho beelaha qaarkood oo tuhun weyn ku leh arrimaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaana muqdisho iyo gobolada koonfureed ayaa la sheegay in ay dhinacooda iyana da urursanayaan labadan shaqsi ee saameynta leh sidii loo oogi lahaa galaangal siyaasadeedna looga dhex abuuri lahaa madaxda hadda villa soomaaliya joogta beelaha mudulood qaarkood ayaa la sheegay inay qeyb ka yihiin shirarkan siyaasadeed ee mala- sha- waa shalay ilaa maanta ka socda magaalada tan caasimada ah ee muqdisho saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya qaarkood oo la soo shaqeeyey shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa waxay si hoose ugu soo gudbiyeen ku dhowaad afar hotel oo la sheegay in loo qorsheeyey in shirarkan ay ka dhacaan si markaasi loo caraqaladeeyo hanaanka siyaasadeed iyo sidoo kale in isku dhexyaaca laga dareemo aqalka looga arrimiyo soomaaliya ee filo soomaaliya hoteeladaas oo aan hadda doonayn in magacyadooda aan la wadaago ayaa waxaana loo sheegay in lagu daadiyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramced ee dowladda soomaaliya si loo hakiyo dhammaan shaqooyinka iyo sidoo kale shirarka la doonaya inay ka dhacaan gudaha magaalatan muqdisho qaarkood ganacsatada hoteeladaasi ayaa loo dusiyey waraaqo ah haddii kulamo ka dhan ah dowladda lagu qabto hoteeladooda in dowladdu ay la wareegayso dabadeetana shatiga ganacsiga lagala laaban doono shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa wararku waxay tilmaamayaan in maanta kulan qarsoodiah ay ku yeesheen hoteel ku yaala muqdisho kulankanna hordhac waxa uu yahay shir siyaasadeed baa xad weyn oo la filayo in maalmaha soo aadan uu ka dhaco magaalada muqdisho dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa dhalinyaro iyo sidoo kale siyaasiyiin saaxadda siyaasadda soomaaliya qaarkood ku jira halka qaarkoodna ay saameyn ku leeyihiin waxay u adeegsanaysaa in la fashiliyo shirarkaasi si looga hortago kulamo siyaasadeed oo ka dhanna madaxda hadda villa soomaaliya joogta isku soo wada xooriyo waxaa la doonayaa in kulamadan meesha looga saaro xasan sheekh in kulamadan meesha looga saaro xasan cali kheyre iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo si loo carqaladeeyo doorasho hal qof iyo hal cuda oo dhowaan go-aankeeda uu qalinka ku duugay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaan in adduun lacageed oo dhan kumanaan kun oo dollarka maraykanka ah dowladaha qaarkood sida imaaraadka iyo sacuudigu ay ku fangarayn lahaayeen si shirkaas u qabsoomi lahaa islamarkaana loo carqaladayn lahaa hanaanka hadda nidaamka ah ee ka jira filo soomaaliya dhinaca kale ciidamadan la doonaya in loo adeegsado in loo adeegsado baajinta shirarkan isdabayaaca ah ayaa iyana waxaa la sheegayaa in la qorsheeyey dhowr iyo toban hotel eh, islamarkaana looga digay ganacsatada qaarkood in hoteelada ay maamulaan shirarkaasi lagu qabto cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadio cadaado muqdisho
guddiga joogto ee golaha wakiilada maamulka puntland kulan ay yeesheen waxay maanta shaaciyeen in cidda noqonaysa kusimaha madaxweyne maamulkaasi siciid cabdulaahi deni guddiga joogto ah ee golaha wakiilada maamulka puntland kulan ay ku yeesheen waxay shaaciyeen in cidda sharciga ahaan noqonaysa kusimaha madaxweyne maamulka puntland kulankooda kadib qoraal ay soo saareen waxay ku shaaciyeen in hanaanka loo dhisay maamulka puntland uu yahay mid baarlamaani ah sidaas daraadeedna haddii madaxweynaha ku-xigeenkiisa ay ka maqnaadaan dalka awoodda kusimaha lagu wareejin doono guddoonka baarlamaanka maamulka puntland guddiga joogtaha ee golaha wakiilada maamulka puntland markuu arkay markuu arkay dastuurka markuu arkay dastuurka puntland qodobkiisa labaad farqiisa konton iyo lixaad qodobkiisa konton iyo koowaad iyo sidoo kale qodobkiisa siddeetan iyo saddexaad iyo qodobkiisa boqol soddon iyo labaad markuu arkay xeer hamaamuuska puntland xeerkiisa lambar shan sideedda bishii sagaal labada kun iyo shantii markuu arkay xeerhasoodka golaha wakiilada qodobka sideedaad farqigiisa toban iyo sideedaad markuu tixgeliya go-aanka guddiga joogtaha ee golaha wakiilada maamulka puntland fadhigiisii sideedaad ee saddex labaatanka bisha labaad ee sanadkaani waxauu guddoomiyey in hanaanka puntland uu yahay baarlamaan waxaana golaha wakiilada awoodda dastuuriga ah siiyey ku doorteen madaxweynaha iyo madaxne ku-xigeenka maamulka puntland labow ma jirto dastuur iyo xeer jiidahaya in labada mas-uul oo isku mar ka wada marnadan dalka sabab kasta oo ku timaadee haddii ay labada mas-uul la soo gudboonada arrimaha ku xuusan qodobka labaad waxay awoodda ku-siman madaxweynaha ku wareejinayaan guddoonka golaha wakiilada sida ku cad qodobka dastuurka iyo xeer iyo xeerarka ku qoran dastuurka maamulka puntland golaha wasiirada waxay ku leeyihiin inay ka shiraan howlaha ay u xil saaran yihiin xukuumadda islamarkaasna shacabka ay u adeegaan xaalad noloxuma tiigu axmed ayaa maanta ka tahan kaamka karema ee ku yaala duleedka magaalada cadaado ee gobolkani galgadood kaamka karaama ee ku yaala duleedka magaalada cadaado bulshada ku nool ama shacabka ku nool waxay wajahayaan xaalad noloxumo oo haysata waxayna ka cabayaan dhibaatooyin ay ugu daran tahay biyalaan iyo cuntolaan halkaasi ku haysta in muddoa dadka shacabka ku nool kaamka karaama ee ku yaala duleedka magaalada cadaado ayaa waxay ka camanayaan nololxumo halkaas ku wajahday waxaana dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug gudoomiyaha degmada cadaado iyo mas-uuliyiinta kale iyo haysaha samafalka ka dalbadeen in wax laga qabsay dhibaatooyin ay wajahayaan dadka ku nool kaamkaasi islamarkaasna ay sheegaan in ka badan laba sano aysan wax cuntaha ku soo gaareen ee gudaha kaamkaasi qaar ka mid haweenka ku nool kaamkaasi oo xiriir la soo simay reediyo cadaado ayaa hadallaan warbaahinta la wadaagay idaacadda raadiyo cadaado maash waxaan ka cabanaynaa magacaygu waxaa la- magacaygu waxaa la yidhaha shukri xuseen xasan waxaan ka soconnaa kaam karaamo dayacana la yidhaha kaam karaama dayacan baa la yidhaha dadkii iyo masaakiimihii duqihii waa ku baaba biyo la-aan iyo waxaa nagu haysata raashin la-aan iyo waxaa nagu haysata soolar ma haysano iskoolo ma haysano biyo ma haysano meeshaas dadka waa ku baabaasan yihiin hay-adahan waxaan ka codsanaynaa maanta inay naga soo gargaaraan degmada waxaan ka codsanay ninka layidhaa tootoole shacabkan karaamo layidhaa waa inuu isoo istaago indha dheerna u yeesho waa gudoomiye sharaf leh degmada cadaadana isagaa loo doortay kaam karaama waa baqbaqtay haddana waxaa ugu daran biyo la-aan caagadaha cdaha laga soo tuugsadaa caagadaha la noqdaa layidhaa socda hadda dadku way baabeynaa ma cidnoo ma maqnee si degdegana looga soo gaaro kaarar maanaa qaadan weligeen raashin maanaa qaadan hay-aduhu waa noo yimaadaan kaamirahay nagu dhajiyaan kaamiraha nagu socda hay-adaha waxaan ka codsanaynaa oo u jeeda u jeedinaynaa maantay oo maanta waa maalin ilaahay adduunyaha maalin birina waa aqiro shacabkaas waa baabeen si degdeg ayako kaarka wada gacantoona uka haddaysan noogu keenayn waxooda ha la noqdo waxaan deganaa buush buushkaas aan deganahay iyo ciisigaas waxaa nagu kalifay guri kiraa maantay iskama bixi karno wallaahi inaanaan iska bixi karin ibilaah haddaan iska bixi karno oon awoodno inaan iska bixi karno idaacadaha iyo miidiyooga iyo maanaa imaaneen dadka islaameedna maanaan idab daraysaneen guryahainaan joogi lahayn laakiin waxaan ka codsanaynaa hay-adaha u samafalka bixiya oo deeqda bixiya inay fiiriyaan kaamamka oo kaamamka intay yimaadaan qofka danyarta wixii ay usoo qaadeen inay siiyaan inay baqaarada dhigaan maahan inay yidhaahdaan ee suursaarka kasoo qaado magaciisiga oo ninka uu baqaarka ku gata maahan in hay- ee kaarka lacagtaada dadka la siiyo oo la yidhaha kusoo orda maahan mobile waxaa nalooga imaanaa shaashada waxaan nahay waxa naga maqan waxa dhan intay ku qortaan ayagoo toddoba qof oo gaari wata intay noo yimaadaan layla ay taleefanada kaamira buuska istaag ilmaha saf kaamira nalaka qaata waa nalaka taga wax nal ku siiya maana arag marka hay-aduhu in intay nagu ee dadku intay nagu cabasho tagaan oo na sawirtaan buushashkeena iyo darxumadeena iyo foolxumadeena haddana waxayni ninka baqaarka fadhiya ninka villada fadhiya la siiyo xaq maahan haddana waxaan ka codsanaynaa kaam karaama dhulka uu ka dhisan yahay nin baa iska leh waa loogu cagajugleeyaa dad dadka degan waxaa dadka laga tira badan yahay iyo waxaan isku nahaanku waa isla deganna waa muslin waa dad nala degan waa dad walaalaheena ma kala saarnin derisaan islanaha waan isla deganna waxaana codsanaynaa dadka soo qaxay oo bari ka soo qaxay kuna magaalada cadood aan u dhalan waa nala degan yihiin dadka waxaa guryay degan yahay guryo kiraa degan oo ku aamini waayo ka cabsaday micnaha buushashka isku aamini waayey ilaa magaalada umaysa dhalan marka waxaan ka codsanaynaa in dhulkaas naloo gado kaam karaama la muujiyo la yiraahdo kaam karaama waa dhulkiisa waa gadan yahay dega biyo naloo geliyo nala fiiriyo iskool naloo dhiso waxbarasho naloo dhiso maxay soo lara naloo mudo kaamka ku yaala magaalada cadaado waxaa weli ka jirta cabashooyin xoogan oo dadka kaamkaasi ku nool ay muujinayaan islamarkaasna dalbanayaan in wax gargaar lala soo gaaro taasoo ay sheegeen in halkaasi xaalad noloxuma ay ku haysato xaalad kacsanaan ah oo ciidan ayaa maanta laga dareemay magaalooyinka beled xawi ceelwaqa ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland sida warkan uu ku faafaanaya axmed cabdulaahi shuuri wararkaynu ka helayno degmada baled xaawo ee gobolka gado ayaa ku waramaya in degmadaasi laga dareemayo xaalad kacsanaan ah oo ka taagan degmadaas waxaa la sheegayaa in ciidankii dhowaan la geeyey degmada beled xaawo ee gobolka gadow ay gaareen ceel waaqa halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka militariga soomaaliya iyo ciidanka jubbalana saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in ay ciidanku ay gaaraan degmadaasi waxaana dad goobjoogayaal ah oo ku sugan ceel waaqa ay inoo sheegeen in laga yaabo halkaasi inuu ka dhaco iska horimaada u dhexeeya labada dhinac qof ka mid ah dadka deegaanka oo ku sugan ceel waaqa ayaa sheegay in gudaha degmada lagu arkayo ciidanka jubbaland oo dhaqdhaqaaqyo ka wada waxaana la filan karaa in halkaasi uu ka dhaco iska horimaad u dhexeeya labada dhinac ciidamada dowladda dowladda federaalka soomaaliya oo deegaanahan ku sugnaay maaragtay deegaanada maaragtay saddexda degmo oo halkan ku tegay balaxawe iyo luuq halkan waxaa horey usii tegay ciidamada tiro yar oo jubbaland ah iyo ciidamada dowladda federaalka taalacsanaay waxaa diyaargarow ku jira marka dhammaan ciidamadii halkan tegay waayihii maaragtay ay ka ahayeen oo maaragtay ciidamadu qaar jubbaland gacantisaysay qaarna banaantada iska hayeen oo xeriyada iskaga jireen marka waxaa diyaarada ku jira ciidamadii horaas halkaa maaragtay horacsanayo xoriysay ciidamada daraas jubbaland ma ahin kuwa maaragtay aada u tiro badan oo maaragtay deegaanka maaragtay kuwa kuwa horeysiisa kuwa maaragtay aada u tiro badan laakiin waxaa maaragtay aada ugu tiro badan kuwa maaragtay taabacsan dowladda federaalka soomaaliya marka wax saameyn haddatan ay ku yeelata malahan ama wax maaragtay kallaaso ah sodoyinka maaragtay ciidamadaas loogu guleeyo ama lagu soo dhaweeyo waxaad moodaan maaragtay laftigeeda ciidamada baraayiista jubbaland ka tirsanay in ayaga laftigeeda ay maaragtay dhinac ay ka yihiin maaragtay sodoyinka ciidamada federaalka halkan kusoo dhahan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan ciidan ku daabushay degmada beled xaawo oo ka tirsan gobolka gado waxaana ciidankaasi ka horyimid maamulka jubbaland oo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya warka duurood kala socotaan radio cad intaas iyo kuwiya duurnamadan duurkan warka waxaa soo saaray sharma ka suley aniga xasan ayaa idin warramaya cidda warka uu sugaa suba maqlaya qoraalka sawirta waxaad dib ugu heli karaan pejka internet aan kulanahay www radio cad com intaan warkan warka dib ugu kulmi doono duur wanaagsan saaxiibayaal